أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna insha allah aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maleeshiyaad ka tirsan kuwa kooxda riddada soomaaliya oo falal xadgudub ah oo isugu jira dilal iyo kufsi u geystay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo soo bandhigay tirakoobka howlgalladii jihaadiga ahaa ee dalalka galbeedka qaaradda afrika ay ka fuliyeen bishii ina weydaaratay ee jamaadul awal barnaamijka ayaad ku maqli doontaan roobab daadad wata oo ku dhuftay qaar ka mid ah waddamada dhaca qaaradda aasiya oo sii xoogaysanaya kororka khasaaraha ay geysteen oo saacad kasta sare u sii kacaysa iyo tirada dhimashada oo kor u dhaaftay kun ruux barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xogtaas oo faahfaahsan kulan wadatashi ah islamarkaana ay barbar socotay dowlo diini ah oo u soo xirmay waxgaradka degmada beled xaawo ee gobolka gado iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka kulankaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo tartan xiise badan u qabtay ardayda degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool warbixin ayaan sidoo kale idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba barnaamijka faafreebka wararka waad ku maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa igala qaybgeli doona mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka صحوة للدين كبرى
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maleeshiyaad ka tirsan kuwa kooxda riddada soomaaliya ayaa falal xadgudub ah oo isugu jira dilal iyo kufsi u geystay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada raagaceelleh ee gobolka shabeellaha dhexe qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa insha allahu bal aynu ku horumarno maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada oo dilal iyo kufsi ka geystay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe warbixintan waxaa maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo waxayna ku bilaabanaysaa sida tan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegayaa gabood fallo xoogan oo ay maleeshiyaadka kooxda riddada u geysanayaan dadka shacabka ah wararka ka imaanaya degmada raagaceelle ayaa sheegaya in maleeshiyaada ka tirsan kooxda riddada halkaasi ay ka geysteen kufsi iyo dilal ka dhanaha dadka rayidka ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah maleeshiyaadka ayaa dilay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa xoogsatada raagaceelle dilkan waxaa ka horreeyey dilal kale oo maleeshiyaadku ay sidan oo kale kula kaceen qof shacab ah odayaasha iyo waxgaradka raagaceelle ayaa warbaahinta u sheegay in falalka tacdiyada ah ee ka dhanka ah shacabka ay xarka goosteen maleeshiyaadkan oo uu taliyo u yahay sarkaal lagu magacaabo cali maxamed kuusow ayaa lagu eedeynayaa inay kufsi iyo dilal ka geysanayaan raagaceelle waxaana sii dheer dhaca ay ku hayaan goobaha ganacsiga waxgaradka degmada raagceelle ayaa madaxda kooxda riddada ugu baaqay inay maleeshiyaadkana ka saaraan deegaanadooda haddii kale ay hubka qaadan doonaan maleeshiyaadka kooxda riddada ee dabadhalifyada u ah kufaarta afrikaanta ayaa caan ku ah in deegaanada ay maamulaan ka geystaan dilal dhac iyo kufsi ka dhan ah dumarka soomaaliyeed halka aynu ku dhaafno warbixintii soomaali mimo in ka badan kun iyo boqol qof oo ku dhintay roobab mahigaan ah oo ka da-ay afar dal oo dhaca aasiya warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada roobab mahigaan ah oo kor u qaaday qulqulka daadadka ayaa sababay dhulgo baaxad leh oo maalmihii u dambeeyey ku habsaday qaybo ka mid ah dalalka tailand malaysiya indoneesiya iyo sri lanka iyadoo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo boqol qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalalkaasi tirada dhimashada ee ay sababeen daadadka xogan ee kusoo rogmaday dalka indoneesiya ayaa kor u dhaaftay lix boqol iyo afar qof sida wasiirka arrimaha guduhu uu sheegay iyadoo hay-adaha maareynta musiibooyinkuna shaaciyeen in shan boqol iyo siddeed qof oo kalena ay weli maqan yihiin ugu yaraan saddex boqol iyo afartan qof ayaa la shaaciyey inay ku dhinteen dalka sri lanka sida ay shalay sheegtay dowladdu waxaana weli maqan dad kale oo badan biyaha fatahaada ee caasimadda colombo ayaa xalay gaaray heerkii ugu sarreeyey waxaana jirta rajo ah in biyuhu bilaabi doonaan inay hoos u dhacaan maadaama roobka uu istaagay sri lanka iyo indoneesiya labaduba waxay u direen ciidamo si ay u caawiyaan dadkii uu saameeyey daadadkan musiibada ah iyadoo kooxaha gurmudka ee meelaha waxyeelada daran gaartay ay si xawli ah uga raadinayaan dadka laga yaabo in weli ay nool yihiin daadadkan xooggan ee ka dhashay roobabkan mahigaanka ah ayaa waxay sidoo kale galaabteen nolosha ugu yaraan boqol toddobaatan iyo lix qof oo ku noolaa koonfurta tailand sida ay sheegeen mas-uuliyiintu taasoo ka mid ah fatahadihii ugu dhimashada badnaa dalka muddo toban sano ah dhanka xadka maleysiya waxaa isna laga soo sheegay in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen gobolka waqooyi ee berliis iyadoo dhinaca kalena burbur xooggan iyo barakac malaayiin qof ay ka dhasheen guud ahaan roobabkan ka da-ay dalalkan oo ku yaala qaaradda aasiya haatana aynu u gudubno telegramka reediyoga islaamiga alfurqaan iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray nusratul islaam walmuslimiin oo baahisay tirakoobka howlgalladii jamaadul awal mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa oo ku hadasha afka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bugaga ay baraha bulshada ku leedahay ku faafisay tirakoobka howlgallada kala duwan ee ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada taqriirkan bilaha ah ayaa ku soo baxay luuqadaha carabiga ingiliishka iyo afka faransiiska waana luuqaadka mar walba uu ku soo baxo tirakoobka mujaahidiinta bishii dhammaatay ee jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo dagaalyahanada mujaahidiinta ee ka dagaalama saxraha iyo saaxilka afrika waxay qaadeen lixdan iyo laba weerar oo cagmarin ah lix kamin oo lagu kala dhantaalay kulanyo ciidamo ah kuwaasoo geedi ku riday mujaahidiinta waxay sidoo kale duqeymo culus ku qaadeen laba xero oo militari waxaana howlgallada iyo kuwo kale lagu dilay in ka badan boqol soddon iyo sagaal askari warbixinta reediyoga alfurqaan haddii aynu halkaa ugu gudubno markana ugu dambeyn waxaynu eegaynaa howlgalladii mujaahidiinta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ka geysteen goobaha ay cadowga kaga sugan yihiin wilaayaadka islaamiga ah telegramka faafre buro ayaa waxaa lagu qoray ciidamada mujaahidiintu inay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada awdheegle iyo deegaanka lamar konton waxaa jira khasaar murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi hiiraan qarax mujaahidiinta saacadii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay bar kontarool oo ku taalla buundada liiqiiqato halkaa oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jiray sirdoonka riddada iyo kuwa booliska waxaana jira khasaara cadowga soo gaaray shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa maanta qaraxa ka fuliyey saldhigga murtadiinta degmada balcad waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah afar kalena oo ay ku dhaawacmeen ugu dambeyn banaadir howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada hiilwa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu khaarijiyey askari dharcadaha waxaana laga soo qaniimaystay bastoolad uu watay oo dadka ku dhibaatain jiray xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markana aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gadow kulan wadatashi ah islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah ayaa dhex maray waxgaradka degmada beled xaawo iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana kulankan lagu qaadaadhigay sidii ay reer beled xaawo usii joogtayn lahaayeen garab istaagga mujaahidiinta iyo sidii meesha looga saari lahaa xurguf beeleed ka dhex taagan degmada beled xaawo iyo deegaanada hoos yimaada ugu horeyn waxaa kulanka gebagabadiisa lagu dahafuray bayaan ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee degmada beled xaawo ee kulanka la qaatay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado bismillaahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim caddayn bayaan ka soo baxay odayaasha waxgaradka degmada belexaawo kadib kulan oo u dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee gado odayaasha dhaqanka walaayada iyo waxgaradka degmada belexaawo kulankaas oo ay barbar socdeen tawjiihaad iyo muxaadaraad looga arrinsanayey aayaha iyo masiirka degmada belexaawo waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow laysla qaatay in la dhex dhigo dib u heshiisiin beelaha sade ee dega degmada belexaawo oo ay dhex martay xurgufta qodobka labaad waxaa laysla qaatay horumarinta iyo sara uqaalidda dacwada qodobka saddexaad waxaa laysla qaatay in la wada ilaaliyo amniga guud qodobka afraad waxaa laysla qaatay in baraa'a taam ah laga qaato gaalada iyo gaala raacyada allahu akbar qodobka shanaad waxaa laysla qaatay in la garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba qodobka lixaad waxaa laysla qaatay in laga hortago xaalufinta dhirta iyo bay'ada qodobka toddobaad waxaa laysla qaatay in la ilaaliyo badqabka xoolaha lagana hortago wax kasta oo caafimaad darro ku keeni karo qodobka siddeedaad waxaa laysla qaatay ugurmashada dadkii ay saamaysay colaadda ka socota degmada belexaaw ugu dambayn waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa dadkii shacabka ahaa ee dhex dabaashay colaadda degmada belexaaw wabilaahi towfiiq intaasaan ku heshiy intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي بام هذا سبحانه وتعالى إلهي نمعذا ونسيه وفرض بدن بان هذا وعلينا والله سبحانه وتعالى ويروين تعدوا نعمة الله إلا تحسوها إلهي نمعذا سنفهم هذا وعلينا الله سبحانه وتعالى عبسيسنا ويسو دردار منا توعية توجيهات دردار بدن وعلى قباه عربا مركا وحير إن أنا مارتي لبقى yaryar isku darsay insha allahu raxmaan qadiyadna waa maaragtay waa tawjihaadkii guud oo odayaasha ay soo wadeen markaan u horumara wax yaroo riddada riddada waa dad gaalo ah aan marka iska ilaalinno baraa'a toosana aan ka qaadanno aakharadannada inaysan sahayan adduunkanagana inaysan sahayanin qadiyaddaas waan baraarujinhayaa rag badanna way baraarujiyeen waxa yeelahayana way naga dhex muuqataayoo aad bay degmooyinkanag iyo dalkanag ugu milantay dad badan baa waxay moodaan gaaladu beenteeda iyo ishaacaadkeeda waxaan filahayaa muddo dhow oo dhowr iyo toban sane laga joogo oo ummadda soomaaliyeed ay aaminsaneed gaalo inaan lala diriri karin haddana ilaahay falligiya asxaankii inta lala diriray yaa laga adkaaday gaaladii soomaaliya ku soo duushay ilaahbaa idinku dhaarinaye oo tirsi walba iyo tayo walba iyo wub walba lahayd ma ka adkaana mise waa naga adkaata marka nimayaho ku talagala weligiin qalbigiinna waxaad ka ilaalisaan gaal baa idin xukuma iyo gaal baa idinka adkaan doona iyo gaal baa idinka daba imaan doona weligiin maarata ku xisaabtamina marka midaas waa qaybta oo riddada riddada waxaan leeyahay baraa'a toosa ka qaata bannaankana ka istaaga beelihii aan matalaynay annagana duqowda aanu ahayn adinkana duqowda aad u haydeen caawana aad u hoyan doontaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala nabad idinka dhigo in maaragtay dhacaad dhex gashaan oo islaaxisaan oo qalbigooda isu soo duntaan oo aad u sheegtaan idinku inaad heshiis tihiin ayagana aysan waxba ku kala maqnayn wixii maarata waxa meesha ka jiro maanta oo siyaasaddaas ku larban la caroodana ay gaalnimo maarata u qumeen oo maarata caafimaad aysan haynin inaad u sheegtaan shirki la isugu yimid oo insha allahu raxmaan ka dhacay walaayada balaxaago oo maqarkeedu yahay degmada gadoon dhowe waxaa weeye oo saddex geesoodka ahaa golaha dhaqanka oo nuqabada walaayada gobolka iyo degmada insha allahu raxmaan iyo dadka la yidhaahdo ahlulxalli walcaqdigii ku noolaa degmada badaxaawo oo dadka shacuubta oo meeshaas degan beelahaas mareexaan maaragtay hogaaminaya odayaashooda ah shirkaas wixii ka soo baxay waa bayaankii maanta la akhrinayay waa bayaankaas marka adinka iyo annaga iyo walaayada waa isla qaadannay inuu dhaqan galana waa ka wada shaqaynaynaa waxaan maarata ku dadaalaynaa iyo juudi ku gelinayna oo naf iyo maalba u horayna wax allaale wixii meesha maanta ka soo baxay oo bayaankaas oday abdiraxmaan uu akhriyey maanta maaragtay ku yaalla iyo wixii kaloon kusii darnaba inaan dhaqan gelin oo sida ay tahay u taabagelino intaasaan kusoo gabagabeynayaa haadaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الله ما هاد كل قد إسكاله انت إسوكانا كاني هدنا umuurahanagii iyo hadalkanagii iyo dowladanadii iyo shirkanagii si nabadgelyo ah u soo gabagabaysana allahaasaa mahadsan subxaana wa tacaala uma odayaasha yimid oo dhabar adeygay ilaahay miisaankiina xasanaadka ah idinkugu kabo inkastoo ilaa shukri calal waajib tahay walaayada hawshaan isku soo dubarriday oo sidaan wax isugu soo agaasintay oo intaanoo hawlaa isu keento oo juhdi ah ayagana waxaan leennahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina ha idinkugu kabo bacdallaahina waa mahadsantihi waxaan allaah weydiisanaynaa oo raxmaanka carshiga iyo kursiga leh weydiisanaynaa oon asmaadiisa ku baryaynaa in uu inaga aqbalo inuu roobna na siiyo tawfiiqna na siiyo ilaahayow tawfiiqna sii roobna na sii ilaahuw qalbiga muslimiinta isu dahir oo inoo daawe ilaahuw qalbigannaga isu caafi ilaahuw inta khayrka rabta khayrka wada waafaji oo fahansii ilaahuw intaan khayrka rabin oo aadan u qorin inay khayr wataan rabbiyow naga qabo taana intaasaan dhihi ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiintaa waa uu la hadlay halkaas aayad ahaan qaadanaya walilaahi cizata walarasuul waalmu'miniin walakina almunaafiqiina laa yaclamuun ee allah iyo nebigiisa iyo dadka mu'miniinta inay ciziga leeyihiin buu inoo sheegay laakiin wuxuu yidhi qolada munaafiqiintaa ma fahmahayaan waxaad garataa hadda iska fiiri walaalkayga muslimka ahow ayadoy diinta islaamka balbalayso raayadii islaamka afartan kilomitir ka taagan tahay qadlihii uu fulinayo maalin walba labadii isdaqarta aad soo dirayso haddana aad istiraahda haddaad hadasho ama aad muuqato ama aad waxaan diidda gaalkaa ku arkayo maxaa kugu dhacay ilaahayna muxuu yidhi walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ma fahmaysid ayaantaas iska fiiriyeyna kuu hoosgelin munaafiqnimadana mid geesalahoo cali iyo ciisa ma aha ma aha ee nebiga salallahu caleyhi wasallam wuxuu inoo sheegay quraanjo madow oo sibsib ku socod oo habeen mugdi a joog inuu ka dhuumasho badan yahay shirkigu shirkigana waxaad wada og tihiin qof mushrig ah oo shirkinimo ku dhintay inuusan janno gelayn difaaca ilaahay iyo diintiisana waa lagu cisoobaa walaalayaal annaga muslimiin baa nahay maanta wixii ka dambeeya kitaabka ilaahay aanu ballanno aan u run sheegno beelihii la shiriyow beentii iyo xumaantii bakhtiga ma iska diidnaa jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow bilaahi ma tahayo ma burburinaa cadaawaha jihaad ma u bareerna beelihii la shiriyow biri maad ahaydeen berigii horeete eh buntuga ma qaadeen jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow bilaahi ma tahayo buntuqa ma qaadnaa jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow barwaaqada dhulkeenniyo baarqabkiiyo awrkiyo birantii hasheenniyo biramadii haweenkaba gaal booba hayaa yimid bilaahi ma tahayo birta ma u qaadnaayo jihaad ma u bareernaa beelihii la shiriyow beelihii la shiriyow malaaqyadaan u baaqae yah waa indul istaagtay malaaqyadaan u baaqae barbaartaan arlada tuban jahaad ma ugu baaqdaan birta maa u dhiibtaan bilaahan inku dhaarshaye jihaad ma u bareernaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allaahu akbar ikhwat ulcizaa haddaan qalbi saliima oofayow oo munaafaqnimo iyo qabaliyo iyo qashin iyo qishkan nabadgalay aan isula imaanno ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisaa noo soo degdegaya waana ballanqaadka ilaahay ilaahayna ballanka kama baxo wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas ayaa la dardaarmay odayaasha dhaqanka ah ee degmada beled xaawo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخيري أولا الله أيانم هد علينا سبحانه وتعالى ما هذا صب الله إذا ما شمنا أن اللهين الحمد لله ثم الحمد لله uma bacdeed waxaanu mahadcelinaynaa nabadoonnada mansab kastay ku joogaan masaalixda guuddoonayo ummaddooda uu khadmaynayo meeshaan ku qaastay daruusta diiniga ah saddexda maalmood ka shiraayey ummadda waxaa weeyaan mas'uuliyiinta noo ah maxaa dan u ah baannu ka hadlaynay waxaana filayaa waxaannu iskula soo gebagabaynay meel la yaqaanno oo rag iskaga waraysan karo birrina la iskula xisaabtami karo aan soo gaarsiinnay allah waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in ilaahay uu noo fududay jalla wacala inta ka dhiman waxaan rabaa odayaasha ina dhaho waxaad tihiin zucumo waxaad tihiin cuqolo waxaad tihiin dhaqan waxaad tihiin odayaal waxaad tihiin hogaamiyaal waxaad tihiin niman maanta lagaga tashanayo yacnii meesha la yidhaahdo balaxaawe oo ka mid ah yacni dhulka xaduudda xigo oo labada cadowa waxaa weeye kiya iyo etoobiyane diris la ah ximaayo maxaa laydinka sugaya marka waxaan idin leeyahay nimayow waad hurdaysaan bilaa calaykum waad hurdaysaan waad hurdaysaana maxaad hurdaysaan cadowgiinana wuu idin sugayaa kamiin buu idinku jiraa war adduunyo aannu jahaal lahayn ma qaymay leedahay haddaan isla fahanay intaas waxaan rabnaa nabi calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciya war maanta mas'uuliyadkiina ogaada soomaalida waxay dhihi jireen foqoy talkii hee yaa taan yay necid macnay nimiyow wallaahi aakhira wax kuu tari mayso adduunyana waa ku dulloobaysaa fidna walaakhira walciyaadu billah allah subxaana wa tacala muxuu leeyahay yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man aata allaha biqalbi saliim qalbi saliim ah shirka ka nabadgalay qabyaaladka nabadgalay balaayo dha xasidnimo waxaa weeye ka nabadgalay balaayo dha ilaahay ka ilaaliyey ayuu ilaahay janno sii doona subxaana wa tacaala laakiin adiga ay qabyaalada kaa guuxdo oy balaayo kaa guuxdo oo afka halka aad ku hashma xagga afkale aad ku furaysid weligaa aan la heli maysa istiqaaman ka hadalay waxaan rabnaa walaalayaal annaga howl baa noo taalla muslimiin baana la yidhaahdaa sumad baan leennahay warkeenna waa cad yahay raayadeennana waa caddahay raayooyinkana waa unlama waa raaye indhala iyo raayacdo tawxiid lira laa ilaaha illa muxamad rasul ay ku qoran tahay war intaas ma wax laga shakiyaa laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulah ma ka shakinaynaa war ayada aan dufaacno raayadan camiyada ah ee indhahala ee gaalka wado ee murtadka soo abaabulay aan ka bar aan qaadanno banaanka ka marno raayada cad ilaahay ka baryayna tabaaraka wa tacaala hadduu ilaahay nagu asibay inaan janno ku helanaayey aan awoodeenna iyo caqligeenna cimrigeenna isugu geynana miyu maanta soomaalida waa istaqaanaa taariikh ahaan axmaaro waa dadka ugu nacay badan soomaaliya mata masma taariikh soo jireen ay leedahay waxa awiyaalkan soo dhaawacaya soo laayay waa ayada waxa maanta dhulkeenna doonayana waa ayada waxaan maanta isbabcalina waxaa weeyaan aan isu bacriminana waa ayada taariikhdana way qormi doontaa maanta ogaada nimiyow taariikhda hadda adinka odeel aad u tihiin haddaad wax kabelodeli weydaan jiilkiina ku halaagsamaya ogaada nimiyow maanta waa taariikh ninka gibaaga muxuu yidhi dhadhan ma lahan aadmiga wuxuu kugu dhaliilaaye dhashaaday sugtaa xaadirada abide soo saas maheen macnaha maanta maanta laakiin maxay tahay xaaladda maanta taariikhda maanta aday kugu qormaysaa ogaas ah adaa nabadoon ah adaa suldaan ah adaa naqiib ah maanta xaajoodu waa kuugu oogantay annaga waxaannu leennahay nimiyow dabka la shidayo ee gaalnimada ah ee la soo waariday ee gaalada markay daashay lagu soo waariday bara ah laga qaato hubka la gaday ee qabyaalada ay waxa weeyaan qabaa'ilada ay gadeen ama jaalid ha u gado ama jin ha gado ama shaydaan ha gada eh annaga waxaan aaminsannahay ka muslimiin ahaan ama dadka maanta wakiilka idinka ah haragada haddaanu nahay hubkaas hub islaamku soo jeeda inuu yaan aaminsannahay maanta marka dembiil ha noqon codkaada iyo calafkaada bannaanka ka mari macnaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku ciseeyo ma ogima dulloobaysid waxaan idin dardaarmaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan ugu baqdaan aakhiradan ugu baqdaan insha allahu tacaala gabagabadii allah waxaan weydiisanaynaa sida halkan ugu kulannay ilahay inuu noogu dembi dhaaf tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa baahida aan qabno ee waxaa weeyaan ay ugu weyn tahay janno roobna ay waxaa weeyaan ay qayb ka tahay waxa nooga badan maanta waxaa weeyaan dareemayna iyada ay tahay inuu ilaahay na siiyo tabaaraka wa tacaala ilaahay xoolaha waad aragtaa ilaahay waraha waad aragtaa ilaahay dhulka waad aragtaa ilaahay bahaymta waad aragtaa ilaahay noona soo naxariiso ilaahay dhulka noo waraabi ilaahay samada badar nooga keen ilaahay dhulka baraka noo saar ilaahay adaan ku baraynay ilaahay noo naxariiso ilaahay naga ajiib hada wabillahi tawfiiq wa aakhir dacwaana alxamdu lillahi rabbil caalamiin
بشر إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan xiise badan u qabtay ardayda degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool tartankaasi waxaa ka qayb galay warbixintanna inooga diyaariyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
markii ugu horreysay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool ka qabsoomay tartan heer gobol ah kaasoo diyaarintiisa iyo iskudubaridkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin balse gogoldhigiisa iyo martiqaadkiisu ay lahayd wilaayada islaamiga ee bakool wuxuu ahaa tartan reebay miro wanaagsan oo jiilka dambe ay guran doonaan hadduu alla idmo wuxuu keenay nashaad iyo dhiirigelin aan la qiyaasi karin tartanka wuxuu yimid markii guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo gaareen wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo u socday dardargelin dhanka waxbarashada ah waxayna guddigan markii ay soo gaareen wilaayada arkeen in wilaayada islaamiga ee bakool ay heer sare ka gaartay dhanka waxbarashada sharciga iyo maadiga intaba waxay arrintaasi keentay in guddigan ay ku dhiiradaan in tartan dhiirigelin ay u qabtaan mu'asasaadka iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan wilaayada islamarkaana hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii tartamadaasi la arkay in ay midho dhaleen ardaydana ay heer sare ka gaareen dhanka waxbarashada ayay guddigan go'aansadeen inay qabtaan tartan u dhexeeya laba deegaan waxaana tartan loo qabtay deegaanada ceellaansaar iyo boordhuxunle oo ka wara tirsan degmada waajid wuxuu ahaa tartan si gaara ugu dhexeeya ardayda ka qalinjibisay mu'asasada al-xigma gaar ahaan faraceeda caafimaadka sidaan hore u sheegnay wuxuuna ahaa tartan u dhacay sidii loogu talagalay iyo si ka fiican kaasoo ku dhammaaday si barbardhaca labada deegaanna ay ismari waayeen markii uu tartanka soo dhammaaday waxaa la bixiyey abaalmarin lacageed oo gaaraysay saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah taasoo u dhigantay in majmuuco weliba ay qaadatay milyan iyo shan boqol oo shilin soomaali ah maadaama labadan deegaan ay ismari waayeen tartankana uu ku soo dhammaaday si barbardhaca arrintan waxay guddiga ku abuurtay in tartankan kasii weyn oo heer gobola la qabto shuureen iyo waratashi kadib waxay guddigan oo bacdallaahi kaashanaya wilaayada islaamiga ee bakool ay go'aamiyeen in la qabto tartan dhexmara degmooyin ka mida wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ugu dambeyntii qalinka lagu duugay in degmooyinka waajid iyo tieglow loo qabto tartan heer gobola ardayda matalaysay degmada waajid ayaa ka soo safray labada deegaan ee kala ah buurdhuxunle iyo ceellaansaar iyagoona matalayay dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada waajid waxay ardaydan soo jareen masaafo ka badan laba boqol oo kilomitir si ay oola tartamaan dugsiyada hoose dhexe ee ka furan degmada tieglow tartankan waxa uu ka qabsoomay bartamaha degmada tieglow waxaana inta uusan tartanka bilaaban jiray ogeysiis ka baxay idaacadda islaamiga andalus kaasoo lagu shaacinayay inuu jiro tartan xiise badan oo dhex mari doono degmooyinka tieglow iyo waajid waxayna arrintaasi sababtay in boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmada tieglow iyo deegaanada ku dhowdhow ay soo xaadiraan fagaaraha tartankan uu ka dhacayay inta uusan tartanka bilaaban waxaa kelimad ka hadlaysay dhanka waxbarashada goobta ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga isagoona shiiqa ku dheeraaday dagaalka dhanka waxbarashada ee gaalada ay ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya muslimiinna in badan iyo waybaa la kala dagaalamayey tacaliinta saxda eh waybaa markaa lakaguwabaabiyaaye ama la baraayey hamiin imaalan laka dadaalayey lacag lakabiyaaye dhagaalo lakabiyaay xoolo lakabiyaay inay tacliinta saxdahaito ka saabsan sunnada iyo kitaabka iyo sunnada ka saabsan in la kadhawan rogo walmaabliin ogayna in la baro diin jono jaahilku nagadaan muslimiin ahaadaan lanka muslimna eyey diin jene jaahila ku eyey diin islaamna sheegada islaamkana walma ka og dad noocaasay habeehan heerkii gaalada ka dadaalasi iyo gaala raacsi inka dadaalayeen mayba lahabiyey lahasaaray dad muslim sheegadaw iimaan sheegadaw islaamnimo sheegadaw diin islaamka nasab sheegadaw oo nasab sheegadaw isla markiina islaam aan kasaan diin islaam aan gorodaan maga bes ay wadado habahay mid ka mida guddiga ayaa goobta ka sheegay inuu jiro tartan ka xiisa badan tartannadii ay hore u soo qabteen kaasoo ka dhici doona degmada tieglow islamarkaana dhex mari doona dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka tieglow iyo waajid galabnimadan maanta waxaa fagaarahan alxikma inoogu qabsoomi doona tartan ay ku tartamayaan laba degmo oo ka mida gobolka ama wilaayada bokool waa degmada tiyeglow iyo degmada waajid iskuulladooda hoose dhexe arday matalayo oo laba majmuuco ah ayaa horteena ku tartamayo tartankan waxaa ka horeeyey tartan degmooyinkooda lagu soo qabtay maalan hadda waajid oo kale deegaanka ceelansaar iyo deegaanka buurdhuxun leh ayay ka kala socdaan wiilashii soo guulaystay weeye majmuucadaasi magaalada tieglo tartanka lagu qabtayna waxaa guulaystay gabdhaha majmuucadan gabdhaha ah waxay matali doonaan dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala degmada tieglow majmuucadan wiilasha ahna waxay inoo matali doonaan dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid ardayda matalaysa labada degmo oo dhankooda hadlay inta uusan tartanka bilaaban ayaa cabbiray hamigooda iyo rajadooda ku aadan tartankan wuxuuna mid weliba rajeeyey in guusha isaga ay raacdo ana magaay dheeraanise cabdulaahi aan tartamay degmada tieglow waxaa la tartamaya degmada weejid waxaan rabaa inaa guusha qaado boqolkiiba boqol asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walibaan dugsalaamay ummadda muslimiinta meel kasta ee rogaan gaar ahaan kuwii dhegansadaa unoo ardaydii kuwii degmada waajid mayba ka faraasan antinu kuwani degmada waajid waan la tartamahayn dugsiga hoose dhexe ee degmada tieglow dareenka ima abro karo insha allah mayba rajeena guula rajeena walaalayn maybaan rajeena khayr insha allah safar dheeraa galna mayba kuwani deegaano hoose degmada waajid sida buurandhi
tartanka ayaa bilowday waxaana su'aalaha laga keenaya muqararkii ay ardayda ku qaateen dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka ay kala matalayeen sidan ayayna ahaayeen qaar ka mida su'aalihii ardayda la weydiinayay waxaana bilaabaynaa su'aashii koowaad ee tartanka oo ka imaan doonto maadada tafsiirka oo ka mid a mawaadda lagu barto dugsiga dhexe waxaana iskale su'aasha koowaad tartamayaasha ka socda dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid si fiican ha u dhegaystaan su'aashooda su'aashu waxay leedahay maa sababu nusuuli suurati cabasa رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي عبد الله محمد خير من محافظة واجد ستكون هذا الإجام أنزلت عبس وتولى في إمن مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فيقول أترى بما أقول بأسا قال ففي هذا أنزلت عبس وتولى su-aasha la weydiiyey majmuucada degmada waajid ee ka imaanaysay dhanka tafsiirka qur-aanka kariimka taasoo lagu weydiiyey sabab nusuulka suuratu cabasa waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waxay ka imaanaysaa maadada taariikhda waxaa iskale majmuucada alif oo ah tartamayaasha majmuucada degmada waajid oo ah dugsiyada hoose dhexe su-aashuna waxay leedahay sidaan waxayna ka imaanaysaa maadada taariikhda kam kaanat muddatu xukmi dowlati alumawiya رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي محمد حسين صلاة من محافظة واجد وستكون الجواب هكذا واحد وتسعون سنة su-aasha la weydiiyey tartamayaasha majmuucada waajid ee ka imaanaysay taariikhda taasoo lagu weydiiyey muddadii ay jirtay dowladdii umawiyiinta waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
hambalyo ayaan leenahay tartamayaasha majmuucada degmada waajid ee dugsiyada hoose dhexe su-aashii la weydiiyey taariikhda kiimaanaysay uga jawaabeen su-aasha waxaa iska leh majmuucada ba oo ah tartamayaasha degmada tieglow su-aashana waxay ka imaanaysaa maadada tafsiirka waxayna leedahay sidan si fiican ha u dhegaystaan maa sababu nusuuli suurati alfalaqi waannaas aw ilmucawadatayn waxaan rajaynayaa inay fahmeen su-aashan ay ka soo jawaab celin doonaan daqiiqadana way bilaabatay insha allah نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما ana magaay leerow saalo maxamed degmadan tartamaan tiyeeglow suxira rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam فأنزل الله المعوذين فقرأهما عليه الصلاة والسلام حتى إن حل عنه السحر su-aasha la weydiiyey majmuucada tieglow oo ayadana ka imaanaysay isla tafsiirka qur-aanka kariimka gaar ahaana lagu weydiiyey mucawadateynka sabab nusuulkeeda waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo si fiican ha u dhegaystaan insha allah su-aashii lixaad ee ka imaanaysa maadada juqraafiga waxaan iskale tartamayaasha majmuucada degmada tieglow dugsiyada hoose dhexe su-aashuna sidaan ayay leedahay si fiican u dhegaysta insha allah udkur arbacatan min alkawaakib alatii tatakawanu almajmuucatu ashamsiya نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما اسمي حبيب عبد حسن في محافظة ياكلو أضارب زهر أرض مريخ su-aasha la weydiiyey majmuucada u tartamayaasha degmada tieglow taasoo ahayd ka imaanaysa maadada juqraafiga waxaa laga weydiiyey majmuucada loo yaqaana shamsiga ilaa afarka sheeg afartii hore sheegtay haddana way ku laabatay mid kaloo siyaadada kusii dartay si sax ah ayay uga jawaabeen waxayna ku guulaysteen laba darajo waa hagaag tartanka xiise badana dadweynaha daawasho badana guddigana socdaal badana ardayda dadaal badana guushana nasiib badana haddaba muddo tartanka uu socday kadib yay guusha raacday waa kuwan qaar ka mida guddigii tartanka
tartankii ay ku tartamayeen labada degme ee kalaha degmada tieglow oo marti loo ahaa iyo degmada waajid su-aalihii la weydiiyey jawaabahooda waxay kala noqdeen darajaadka ay heleen degmada alif ee waajid waxay ku guulaysteen siddeed iyo toban darajo iyo bar meesha degmada tieglow ay ku guulaysteen sagaal darajo
sidaa darteed tartankii la qaaday sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobada ee ka dhacay degmada tieglow waxaa ku guulaysatay ta- degmada waajid dugsiyada hoose dhexe waxaan leenahay insha allah ambalyo xaflad ayaa loo qaban doonaa wakhtigiisana insha allah dib ayaan ka soo sheegi doonaa waa ku mahadsantahin tartankii aad ka qayb gasheen dhammaan sida guddiga ay sheegeen waxaa jiri doonta xaflad ballaaran oo lagu abaalmarin doono degmada guusha ay raacday ee adinkaba aad maqlayseen annagana waxaan soo gudbin doonaa xafladdaas iyo abaalmarinta ay qaadan doonto degmada guusha ay raacday hadduu alla idmo همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها وأصالة تتوارث الأجداد
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiisa badan oo ay ka mid ahaayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa kooxda riddada soomaaliya oo falal xadgudub ah oo isugu jira dilal iyo kufsi u geystay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada raagaceelle iyo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo soo bandhigay tirakoobka howlgalladii jihaadiga ahaa ee dalalka galbeedka afrika ay ka fuliyeen iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku soo dhagaysateen intii uu barnaamijkan socday allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa gala qayb galay aniguna halkan ayaan idinkaga soo gudbinayay intaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى